Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle, Dr Maxamed Sheekh Maxamuud, oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey halka uu marayo horumarinta wax soo saarka beeraha deegaanada maamulka Hirshabelle, isaga oo sheegay in dhowaan ay magaalada Muqdisho kusoo bandhigeen bariis laga soo saaray beeraha Hirshabelle, kaas oo ay markaasi soo saareen beeraleyda magaalada Jowhar. Wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo lagu dhiirigelinayo beeraleyda si ay u xoojiyaan soo saarista bariis guud ahaan marka kaasi dalka ku filan si bulshada ay uga maaranto gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi markaan ka hadlo dhanka suuqgeynta waxaan u maleynayaa caashi sharaf in muqdisho aan ku sameyno lagu soo bandhigayo bariiskii wadanka gaar ahaan bariiska reer hirshabelle ay soo saareen faa'iidada uu leeyahay iyo inuu u baahan yahay inuu helo suuq ka weyn suuqa hirshabelle sida hadda annaga aan wada ognahay briiska hadda stateka laga soo saaray wuu ka badan yahay dadka stateka ku nool wuxuu u baahday marka inuu helo suuq waxaan sameynay marka in dowladdii dhexe la geeyo casho sharaf wasiirada qaar loogu sameeyo sidoo kale xataa xafiiska ra-iisul wasaaraha la geeyo la muxuu ahaa la suuqgeeyo inta badan waxaan isku afgaranay in dowladdu ayadoo ay dib u qaadato si beeraleyda ay ugu noqoto dhiirigelin iyo suuqgeyn waxaa ka mid ah hay-adaha waan qaadanaynaa dhahay ama institutionada waan qaadanaynaa dhahay wasaaradda muxuu ahaa isheeg xoogga dalka ama sidoo kale waxaa qaadanaynaa wasaaradda cadaaladdeedana sidoo kale waxay sheegeen inay qaadanayeen wasaaradda environmental sidoo kale iyo dhowr wasaaradood oo kale oo aan hadda inta kusoo koobi karin marka sidoo kale waxyaabaha bannaanka laga keenaya inta badan hadda waaba wadanka wuxuu u gudbay waa in development u socdaa marka waaba wax laga maarmaba waa inta badan waxaa la isticmaali doonaa hadda wixii localka laga kasoo baxay ama gudaha gudaha waxay kasoo baxay insha allah